أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaannada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a kooxda riddada soomaaliya oo ku dhawaaqday inay laashay oo ay ka baxday dhammaan heshiisyadii kala dhexeeyey imaaraadka carabta kuna eedaysay in uu kaalin ka qaatay ictiraafkii ay somalilan siisay maamulka yuhuudda maxaan ka ognahay qaar ka mida heshiisyada halista ah ee hadda lalaalay maxayse tani uga dhigan tahay loolannada gobolka ka jira barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan falanqayn arrintaasi ku saabsan maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo qalab casri ah ku wareejiyey cisbitaalka guud ee degmada jilib kaas oo dadku ay baahi weyn u qabeen islamarkaana u geli jireen safarradhaa dheer barnaamijka ayaan idinkugu haynaa ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya abiy axmed oo lagu eedeeyey in uu xabsiyada ka buuxiyey dad ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada islamarkaana xabsiyada dalkaasi ay ciirciirayaan qodobada kale waxaa ka mid a maraykanka iyo iiraan oo hadallo kulul hawada isu mariyey xilli qaar ka mida warbaahinta caalamka ay tabinayso in donald trump laga yaabo in weerar toosa uu ku qaado dalka iiraan oo dibadbaxyo dhiig wata ay ka socdaan shirkadaha yuhuudda oo isugu soo habarwacday suuqyada gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya ee loo yaqaano somalilan bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo faragelinta yuhuudda ee gobolka waqooyiga soomaaliya oo si weyn u gilgilay qayba ka mid ah wilaayadii islaamiga ah ee galguduud qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeenimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay ka baxday dhammaan heshiisyadii ay horey ula gashay dowladda dabadhilibka ah ee imaaraadka carabta iyadoona eedayn kulul u jeedisay xukuumadda abudabay haddaba maxaan ka ognahay heshiisyada halista ah ee meesha laga saaray iyo waxaa xilligan ku soo beegay arrimahaasi bashiir muxyidiin abu ayman ayaa arrimahan ka waraystay maxamed xasan alfaatix oo si dhow ula socday qodobkan waa hagaagka dhegaystayaal kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in ay ka baxday heshiisyo dhowr ah oo qaarkood halis ahaa oo ay kula jirtay dowladda dabadhilifka imaaraadka carabta haddaba walaalkeen maxamed xasan alfaatix ayaa falanqeyntan kusoo koobaya maxamed maxay ahaayeen heshiisyada ay ka baxday kooxda riddada ay hore kula jirtay dowladda dabadhilifka ee imaaraadka carabta bismillaah aad baad u mahadsantaha bashiir kulan ay wasiirada kooxda riddada soomaaliya maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayay kaga doodeen arrimaha ku aadan ictiraafkii maamulka sahyuuniga ah ee yuhuudda uu siiyey maamulka ashadala dirarka ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ee gobolada waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya golaha wasiirada ee kooxda ridada waxay iclaamiyeen in la laalay oo ay ka baxeen dhammaan heshiisyadii hore ee ula galeen dowladda imaaraadka carabta heshiisyadaas oo kala ahaa ganacsiga heshiisyo dhanka siyaasadda heshiisyo amni iyo difaac iyo heshiisyo imaaraadka uu ku qaadanayey khayraadka badda soomaaliya haddii aan heshiisyadan horay kooxda riddada ula gashay imaaraadka aan faahfaahino waxaa ka mid ah heshiiska amniga iyo difaaca runtii wuxuu ahaa musiibo oo allah subxaana watacaala u dhaafiyey dadka soomaalida heshiiskan waxaa saxiixay ninka lagu magacaabo cabdiqaadir tiktok oo hore u ahaa wasiirka difaaca wuxuu dhigaya in imaaraadka eh, dhammaan bariga badda iyo hawada soomaaliya waxa uu rabo uu ka sameyn karo aad iyo aad u fasaxan yahay oo u fasaxan yahay Eh, cidna uusan fasax weydiisanaynin Eh, imaaraadku waxay qorsheynayeen in maleeshiyaad calooshood u shaqaystayaal ah oo u dhigma kuwa loo yaqaano blackwater ama en, fagner oo kale soomaaliya ay ka hirgeliyaan aad iyo aad maleeshiyaad tirabeel ah ayay qoranayeen xataa en, calooshood ushaqaystayaal ayay keeneen gobolada waqooyi bari soomaaliya ee puntland loo yaqaano gaar ahaan magaalada boosaaso Mhm.
oo madaarka ay la wareegeen calooshood ushaqaystayaal colombiyaan ahna halkaas ay eh, la keenay loona sii daabulo eh, wadankaasi suudaan marka heshiiskan qaybta amniga iyo difaaca wuxuu ahaa mid halis badan oo mugdi fara badan oo ku jiray En, kooxda ridada sidoo kale waxay sheegtay in meesha ay ka saartay heshiiska dhanka kalluumaysiga eh, khayraadka buluuga oo loola jeeda badda soomaaliya dhammaanba heshiisyadan waxay ahaayeen kuwo halis ah waxaana kooxda ridadu u sheegtay inay dhammaantoodba ay laashay Eh, waxay ku eedeysay imaaraadka inuu qayb ka ahaa ololihii maamulka somalilan yahuudda ay ugu aqoonsatay dowladda madax bannaan aad iyo aad isla kooxda ridada waxay warkeeda ku sheegtay in dowladda imaaraadka carabta hadda ay u qorshaysan tahay inay aqoonsato maamulka somalilan iyadoo ay waayadanba soo baxayeen in ay jiraan dowlado saameyn ku leh bariga dhexe iyo bariga afrika oo damacsan inay aqoonsadaan Yahuudi eh, maamulka somalilan Eh, waa tahay maxamed maxaa xilligan kusoo beegay in lahjadan adag kooxda ridada soomaaliya u isticmaasho xukuumadan dabadhilifka ah ee imaaraadka bashiir waa mahadsan tahay waxaan ognahay in dabaylo siyaasadeed ay ka luxmayaan bariga dhexe oo dabcan soomaaliya saameyn weyn ay ku leedahay oo yeman ayaa dirsnala ah aad iyo aad bariga dhexe ayayna ka mid tahay iyo geeska qaaradda afrika dabeelaha siyaasadeed waa kuwo ku qotoma juqraafiga ee siyaasadda ee mantiqadda En dowladda en, ala sacuud ayaa isbuuc ka hor waxay bilowday olole military iyo mid siyaasadeed oo ka dhan ah dowladda imaaraadka carabta ee waddanka yemen ee duqeymo xagga cirka ah ayay ku qaaday gobolada xadramuud almukalla ilaa iyo en, gobolka laxaj iyo gobolka mehra taas waxay sababtay in la xaaqo maleeshiyaadka imaaraadka dowladda yemen ayaa soo saartay amar ah in imaaraadka maleeshiyaadkiisa iyo awoodiisa military iyo midiisa siyaasadeed uu kala baxo waddanka yemen aad iyo oo ficlan sacuudiga waa ku guuleystay in imaaraadka uu ka saaro wadanka yemen eh, oo uu maro maranbiyoodka babal mandab iyo gacanka cadmeed En, wixii xilligaas ka dambeeyey ahla sacuud iyo turkiga Mhm.
waxay bilaabeen isxulfaysi siyaasadeed iyo mid amni oo aan lagu aqoonin taasna eh, waxa ay kaga hortagayeen baa layiri en, imaanshiyaha maamulka eh, yahuudda iyo imaaraadka carabta oo iyana doonaya in loogu hebaysto badda cas iyo en, baabul mandab En, sidoo kale etoobiya ayaa la leeyahay waxay kusoo jirtaa jidka oo waxay qaadi doontaa tallaab la mid ah midkii yahuuddu ay qaaday aad iyo aad Eh, marka in imaaraadka hadda eh, kooxda ridada ay kala furtaan waxaa sabab u ah dowladda sacuudiga oo dooneyso in saameyn military iyo mid siyaasadeed ay kusoo gasho ay ku yeelato dalka soomaaliya En arrimahan oo idilna waxay muujinayaan in jiha wareer kooxda ridada qudheeda ay dhex muquuranayso waxay kala garan la-dahay cidda ay saaxiibada ka dhiganayso dowladaha en, gaalada iyo kuwa murtadiinta halbeegii qaabka loola tacaamulo waxa loogu yeero beesha caalamka oo gaalada adduunka loola jeedo ayaa meesha ka maqan waxaan ognahay imaaraadku in lacago malaayiin doolar oo ku bixinaya maleeshiyaadka eh, kooxda ridada eh, isagoo xamladii lagu qaaday mujaahidiin saddex sannadood ka hor kaalin weyn ku lahaa Aad iyo aad.
haddana si fudud ayay taageeradiisa ku luminaysaa maraykanka waxaan ognahay in hore u jaray dhaqaalihii oo siinaya murtadiinta haddana gebi dhacleen siyaasadeed ayaa eh, ka jiro eh, kooxda ridada dhexdeeda laakiin arinta hadda xiisada leh eh, muhiimkan ah waxay tahay in imaaraadka laga joojiyey galaangalkii Mhm.
uu ku lahay amniga dalka soomaaliya Si taas oo runtii saameyn ku yeelan doonto weliba saameyn taban duulaanka iyo dagaalka ka jira wadanka suudaan aad buu mahadsan yahay walaalkeen maxamed xasan alfaatix ayuu kaasi ahaa oo inuu falanqeynayey kooxda ridada soomaaliya oo maanta ku dhawaaqday in ay ka baxday heshiisyo dhowr oo qaarkood halis ahaa oo ay kula jirtay dowladda dabadhilifka ee imaaraadka carabta كان الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya abiy axmed ayaa lagu eedeeyey inuu xabsiyada ka buuxiyey dad ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada islamarkaana xabsiyada dalkaasi ay ciirciirayaan qodobkaas iyo kuwo kaleoo xiiso badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsantahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgallada mujaahidiinta qarax ay mujaahidiintu maanta ka fuliyeen duleedka degmada cadalle ee shabeellada dhexe ayaa lagu gubay gaari xamuul ah oo saad u waday maleeshiyaadka ridada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa la beegsadeen fariisinka maleeshiyaadka murtadiinta ee isgoyska dayax ee degmada kaxda sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen fariisinka maleeshiyaadka murtadiinta ee agagaarka warshada taraqa iyo sigaarka ee degmada dayniile qaraxa ka dhacay degmada dayniile waxaa ku dhaawacmay laba murtad oo mid dhaawiciisu yahay garaab sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu saaka howlgal ka fuliyeen duleedka degmada baardheere waxayna beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah dhimashadu waa hal murtad dhaawacu waa murtad kale khanimaduna waa qori e k afartan iyo toddoba ah iyo booshkiisa waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shirkadaha yuhuudda oo isku habarwacday suuqyada somalilan labada shirkadood ee yuhuudda ayaa xaddii shalay shaaciyey inay bilaabeen waxay ku sheegeen iskaashi istaraatiiji ah oo loogu talagalay taageerida ganacsiyada sahayanada ee rabaa inay galaan qaybna ka noqdaan suuqyada somalilan shirkadahan oo lagu magacaabo fiisi raid iyo amore capital ayaa qorsheynaya in ganacsatada yuhuudda ee qaabilsan dhismaha kaabayaasha biyaha tamarta iyo teknolojiyadda ay ka caawiyaan sidii ay si sahlan uga shaqaysan lahaayeen suuqyada somalilan bayaankan oo uu baahiyey telefishinka yuhuudda ee i news ayaa lagu sheegay in qorshahani yahay hindise yimid kadib aqoonsigii uu maamulka yuhuuddu siiyey maamulka shaadaladirirka gobollada waqooyi galbeed ee somalilan tallaabadan uu maamulka yuhuuddu qaaday ayay xogtu tibaaxaysaa in ganacsatada sahaynadu ay ka dhex arkeen fursado dhaqaale waxaanay warbixintu tibaaxaysaa in etoobiya la siin doono marin kaasi oo bixintiisa loo marayo ayay tiri heshiisyo la xiriira ganacsiga gobolka si kastaba ha ahaatee falanqeeyaasha gobolka ayaa walaac xoogan ka muujiyey qorshahan kusoo wajahan suuqyada somalilan waxaanay ka digeen cawaaqib xumo ka dhalan doontaa tallaabadan iyo halis weyn oo kusoo wajahan ganacsiga iyo ganacsatada waqooyi galbeed soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maraykanka iyo iiraan oo hanjabaado kulul hawada isku mariyey donald trump ayaa sheegay in maraykanku ka fiirsanayo tallaabooyin adag oo ka dhan ah iiraan xilli mudaaharaadyo ballaaran oo ka dhanah hogaanka maamulka ay dalka ka socdaan wuxuu xusay in xulashooyin milatari ay miiska saaran yihiin trump wuxuu sheegay in iiraan wacday si looga wada hadlo barnaamijkeeda nukliyarka kadib dagaal laba iyo toban maalmood socday bishii juun oo ay maraykanka iyo yuhuuddu ku duqeeyeen xarumaheeda nukliyarka nidaamka dahraan ayuu donald trump uga digay in maraykanku weerari doono haddii ciidamada ammaanku rasaas ku furaan mudaaharaadayaasha iyadoo xogihii u dambeeyey ee soo baxay ay sheegayaan in afar boqol iyo sagaashan qof oo mudaaharaadayaal ah iyo afartan iyo sideed ka tirsan ciidanka amniga la dilay in ka badan toban kun iyo lix boqol qofna xabsiyada loo taxaabay trump iyo la taliyaashiisa sare ayaa lagu soo waramay inay ka doodeen xulashooyin ay ka mid yihiin weeraro milatari weeraro dhinaca internetka cunaqabatayn la ballaariyo iyo taageero online ah oo loo fidiyo mucaaradka afhayeenka baarlamaanka iiraan maxamed baaqir ayaa waxa uu ku tilmaamay khalad xisaabeed uga digay dowladda maraykanka isagoo ku guudiyey in sahayanada iyo saldhigyada maraykanku ay noqon doonaan bartilmaameed haddii iiraan la weeraro trump oo hanjabaada iiraan ka jawaabaya ayaa yidhi haddii ay sidaas sameeyaan waan ku dhufan doonaa heer aysan weligood hore u arag oo xitaa aanay rumaysan doonin waxaa ku dhacaya ayuu yidhi isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu intaasi raaciyey waxaana haystaa xulashooyin aada u xoog badan marka haddii ay tallaabadaas qaadaan waxaa lagu wajihi doonaa awood aad iyo aada u xoogan xeeldheerayaal u dhun daloolaa arrimahan ayaa sheegay in mudaaharaadyadu aysan u badnayn inay xukunka ridaan balse ay suuragal tahay in ay si weyn u wiiqaan awoodda taliska maamulka gumaysiga yuhuudda ayaa la sheegay inay ku jiraan heegan sare maadaama oo laga baqayo jawaab celin iiraan ka bixiso faragelin ka timaada dhinaca maraykanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa itoobiya oo lagu weydiiyey inay xabsiyada ka buuxisay dadka u dhashay qowmiyadda axmaarada warbixinno soo baxay ayaa sheegaya in dowladda itoobiya ay xarig baasan kula kacayso dadka ka soo jeeda qowmiyadda axmaarada warbixinadan oo ay soo kala saareen qaar ka mid ah warbaahinta itoobiya iyo ururka xuquuqda aadanaha ee taabacsan isla xukuumadda adis ababa ayaa waxaa lagu sheegay in xabsiyada itoobiya ay la circiirayaan dadka axmaarada waxay sheegeen in arrintaasi ay timid kadib olole xarig ah oo ay dowladda qaaday islamarkaana lagu xirxiray dad badan oo rayida kuwa sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha saxafiyiin iyo hogaamiyaasha bulshada axmaarada iyadoona tibaaxday in ay soo ifbaxayaan walaac xoogan oo ku saabsan la-aanta cadaaladda iyo ciqaabta wadajirka ah ee loo geysanayo dadkaasi sida garaaca jirdilka iyo waxyaabo kale oo garaadkooda dhaawacaya warbixinada waxaa sidoo kale lagu xusay in qolol loo dhisay in lagu qaabilo tiro yar oo maxaabiis ah hadda laga buuxiyey dadka axmaarada taasi oo ka dhigaysa maxaabiista kuwa ku xayiran qolol yaryar oo ciriiri ah iyagoo aan si fiican u helaynin neefsashada daryaal kale iskaba daaye warbixinadu waxay tilmaamayaan in kumanaan qof oo axmaaro ah la xiray intii lagu guda jiray ololaha kuwaas oo badankood jeelka loo taxaabay iyadoo aan wax dacwad rasmi ah lagu soo oogin amaba aan soo wadanin qareen u dooda waa sida lagu sheegay warbixinta xubintiina cabdiwahaab caawo waa inaga inta كان الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إن نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qalab casri ah ku wareejiyey cisbitaalka guud ee magaalada jilib ee wilaayadda islaamiga heejabada dhexe kaas oo ay dadku baahi weyn u qabeen islamarkaasina ay meelo fogfog safarra ugu geli jireen haddaba qodobkan waxaa inoo sii ambaqaadaya cismaan axmed dhuubow oo goobjoog ka ahaa munaasabaddii wareejinta qalabkaasi dhowaan cisbitaalka weyn ee magaalada jilib ayaa waxa ay lagu soo kordhiyey qalab cusub kaas oo ay dadku baahi weyn u qabeen kadib markii maktabka caafimaadka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu qalabkaasi soo gaarsiiyey cisbitaalka si uu qayb ugu noqdo qalabka kala duwan ee loogu adeegayo bulshada ku nool magaalada jilib iyo magaalooyinka kale ee dadka xaaladaha caafimaad u soo aada cisbitaalka guud ee magaalada jilib xafladdii qalabkaasi uu maktabka ku wareejinayey oo ka dhacday gudaha cisbitaalka waxaa kasoo qayb galay dhakhaatiir caafimaad howlwadanada guud ee cisbitaalka culimo iyo weliba sidoo kale salaadiin iyagana lagu casuumay si ay qayb ugu noqdaan xafladda qalabkaasi cisbitaalka lagu wareejinayey ugu horeyn mid ka mid ah howlwadanada cisbitaalka guud ee magaalada jilib ayaa waxa uu sharxaad ka bixinayaa qalabkan cusub waxa uu yahay iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi uu qabanayo iyo baahida loo qabay mid ka mid ah waxaa lagu soo dhoweeyey howlwadeenada si uu sharxaad ugu bixiyo qalabka ilaahay subxana watacaala mahad iska leh bacda daalika waxa waaye waxaan rabaa inaan akhbaar yar in ka siiyo mashiinta la keenay in la ogaado bal wuxuu yahay horta qalabka la keenay waxaa loo yaqaanaa indoscobi indoscobi indoscobina waxaa loo yaqaanaa laba kelimaday ka koobanta oo ah endo gudaha waaye scoobina aragti waaye marka waa qalabka gudaha lagu arkaayo aan bannaanka lagu arkaynin sida caadigan dadku waxay sameeyaan inay kor fiirshaan kor waxa cudurada laga arko waxaa ka mid ah cambaarta iyo wixii la halmaalo laakiin gudaha waxa ku dhaca lama arko bishimaaha wixii ka dambeeyo dhakhtar ma arki karo sidaas laaadigeed waxaa loo sameeyey qalab loo yaqaano endoscopy oo afka wuxuu ku wataa kaamaro iyo iftiinu wataa qalabkaasoo loo isticmaali doono in qofka laga geliyo dhuunta kadibna waxaa lagu arkaya laga bilaabo dhuunta ama xanjaraha ilaa hunguriga raashinka uu maro caloosha ilaa mindhciraha lagu arkaya taasoo laga fiirinayo cudurada ay sida boogta caloosha ku dhacda loo yaqaana alsarka hadday tahay kansarka caloosha ku dhaca hadduu jiro dhiigbaxa markaas daadanayo oo caloosha ka jiro ilaa qof baa dhiig ma tagayo ma garanaysid meeluu kama tagayo dhiigga meeluu ka socda ma garanaysid waxaa kaloo lagu arkaa mindhiciraha hadday ka jiraan mindhiciraha inay ku- hadday xiran yihiin oo kaleeto hadday buro kaaga taallo hadday boog kaaga taallo kulli waa lagu arkaa sidoo kaleeto waxyaala lagu arko waxaa ka mid ah hunguriga oo baryahan soo badanaya inay cunto mareenka ay xirmato cunto mareenka marka hadduu qofka ku dhaho cunto ma laqi karo wax badan baa keena lama garanayo ilaa gudaha in la fiirsho waayo marka waxaa lagu ogaadaa iyadana ma xuub baa xiray ma barar baa xiray ma buraa xirtay ma gaaskii iyo laabjeexii kusoo gogadoomi jiray yaa xiray ayadana waa lagu kala saaraa ma kansar baa waa lagu kala saarayaa marka qalabkan muddo dhan baa la sugaayey hal sano ka badan dadka hadda waxaan u malaynaya dad waxa yarnaa na weydiinayay waxaan ugu bishaareynayna in qalabkaasi maanta isagii dhakhaatiirtiisii u diyaar yahay qalabkan marka inaan faahfaahin kasii bixin rabaa qalabkani saddex shaqo kuu qabanayaa shaqada koowaad waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano waxay tahay waa investigation baaritaan bes ama in meesha lagu ogaado diagnosis lasoo eh, investigation la sameeyo oo la baaro shay taas waa shaqadiisa qodobka labaad uu ku qabanaya waxay tahay go-aan gaaris meeshan way kaa xiran tahay buraana kaaga xiran waa ku qali karaa iyo kuma qali karo waa go-aan gaarista u dambeysay qodobka saddexaad waxay tahay waaba lagu daaweeyaaba buradaa lagu jaraabo waa golden tool aa la dhahaa ama golden standard sababta maxay tahay laba shay ay kulansata shaygan inay ku dhahdo waa qabtaa waana waana kugu daaweynaya waay laakiin iskaankoo kaleeto waa lagu gelinaya wuxuu ku leeyahay lafta dhabarkaad ka jabanta laakiin iskaam lagu kabaay kadib baa lagu gelinaya ninku kabo marka waxaa loo yaqaanaa golden standard oo laga wado een, wixiina waa arkay go-aanna waa ka gaaray waana ku shaqaynayaa oo la- oo lagu jarayaa dhiigyoojin baa la rabaa tusaalahaan caloosha ka socda oo lagu soo gubayaaba marka hore maxaa la yidhi qofkan wuxuu la imaaday in la ogaado qofkan cilladiisii waa lasoo ogaaday kadibna intervention ama daaweynta waa la gelaya marka waa qol- qolob naaca noocaas ah qolobyada kale oo asaga noocan ku shaqeeya oo dadka rabaan inaan ku baraarujin waxaa ka mid ah nooca loo yaqaano ilaa asaga waa noocyo badan yahay nooc waxaa jira loo yaqaano bronchoscopy cystoscopy laparoscopy Een, intaba waxay soo wada golayaan bahda loo yaqaano guda aragtada ama loo yaqaan indha- endoscopy oo gudaha arkaya marka hadda qaybta annaga maanta aan rabno inaan furno oo aan dadku u sheegno inay tahay qayb isbitaalka hadda kabacdi ka tirsan oo looga tashanayo waa qaybta loo yaqaano abba g i gacnaha dheefshiidka qaybtiisa kore tusaale ahaan ha- cuntamareenka caloosha iyo mindhicirka yar qaybtiisa kore weliba qayb kalena way jirtaa ayadan loo yaqaano colonoscopy asna wuu wataa laakiin istaalka hadda ka bacda waa qayb oo looga tashan doono oo ilaahay idankiisa ilaahay aan rajeynaya inuu ka kaafin doono dad badan oo u dhibanaa intaas kadib maalmaha soo socda hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ku xigi doono oo miiska noo saaran qalab la yidhaahdo laparoscopy oo ah laysarka laisku qalaya asna qofka lagu qalo oon caloosha laga dilaacin haddiisan arrimo keensan caloosha in la fura ay jirin waxaa la gaari doonaa laparoscopy marka waa qaybaha isbitaalka uu hadda ka hor damaana oo ballanqaaday marka intaasaa raba inaan kusoo gabagabeeyo bilaahi towfiiq
dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa een, nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ee wilaayaadka islaamiga ah Een, nabadoon guuleed waxa uu sheegay in baahi weyn loo qabay in bulshada muslimiinta een, ay helaan qalab noocaasi oo kale ah Een, marar badan ay dadku u aadi jireen meelo ka baxsan magaalada jilib Een, hadda wixii ka dambeeyana dadka ay runtii ka heli doonaan adeegyadaasi caafimaad ee baahida loo qabay sida uu dhakhtarkaba sharxay een, qalabkaasi ee runtii ee ku shaqada leh gudaha islamarkaana ee dadka een, aadka ay ugu baahnaayeen awalan alle ayaan u mahad celinayaa dad muslimiina naga dhigay halkaan nagu kulmiyey barnaamijkan hadda naloo akhrinayo qiimaha badan leh noo suuro geliyey allahaasaan u mahad celinaya taaniyan waxaan u mahad celinayaa xarakatulshabaab almujaahidiin iyo bahda caafimaadka iyo walaayada gobolka intii tale iyo xoog iyo maaragtay maskax ku bixisay barnaamijkan waa u mahad celinayaa jasaakumullahu khayra jasaa baan leedahay intaa ka bacdi barnaamij aada loogu baahnaa haddii laykuu ron yahay weeye dadka cudurradu way ku soo bateen gaar ahaan soomaaliya aad bay ugu soo bateen sababana waa jiraano raashinka dhacay daawada dhacday waxyaalo badan baa haddii laykuu ron cudurradaas sababay waa loo baahan yahay marka sida cudurradaas looga hortegi lahaa arrin loo baahan yahay weeye oo aada haddii laykuu ron yahay loogu baahan yahay waxaan odhan lahaa xarakatulshabaab mustaqbalka dhow dawlad maaragtay ka soo horraysaa ma jirto waxaas haddii laykuu ron yahay in laga hortago dadka laga wacyigeliyo dadka lagu baraarujiyo raashinkeenna inaan cunno oo maaragtay in dadka lagu baraarujiyo oo waxa cudurrada laga qaadayo dhacay aan iska day tobanaal sano labaatan sanaa dadkayd aruursanhayay qaarra nuglayrkaa laynhaya qaarra baahidaa laynaysa inta baahidu laynayso soomaalidaa u horraysa raashin dhacadoo dalkale laga keenay ku tiirsan yihin beerahoodina hawdbax ku baxay marka waasaa caafimaadka waa in haddii laykuu run yahay lagu dadaalaa ragga caafimaadka bartay oo waxaan idin leedahay dadka qaar sida wax loo dilaa la baray qaar sida loo badbaadiyo dadka badbaadiya raashinka dhacay iyo daawada iyo waxaa haddii kuu run yahay takhtarku wuxuu u baahan yahay markuu dadka dabiibahayo daawo tayalhu u baahan yahay qalab buu u baahan yahay dowladda islaamiga ha ka taxadartaan haddii lakuuruny oran lahaa suugaan yar haddaan ku daro bahda caafimaadkay cuduraan buskoon iyo bukaan socodku nagu badan baylaha noqoya shacabkii caabuq baa ku baahay baahi caafimaadna boqolkiiba waa boqol barashadii oqoontii buug iyo qalmaantii barye aad ku daasheen bulshada wax ugu tara culimmadii ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed balli oo isna lagu casuumay munaasabadda wuxuu isna dhakhaatiirta ku bogaadiyey dadaalada horumarineed ee ay ku howla yihiin xilli kasta iyo in bulshada muslimiinta ay kaha qabtiraan adeegyada caafimaad alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin waqad qaala allahu subxaanahu watacaala wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha allah subxaanahu watacaala mahad iska leh nicamka uu noo galay oo faraha badan nicmat alislaam waliimaan nicmat alamni waalistiqraar ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamkiisa faraha badan nicmat uljihaad nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo galay aad bay u fara badan yihiin nicmooyinka waxaa ka mid ah inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan koonkaan ku caabudayno macnaha annagoo ka amar qaadanayn dawaaqiid oo ilaahay subxaanahu wa tacaala calaa bayina macnaha raayatin macnaha macna baydaa naqiya saafiya ilaah inaan ku caabudno nimco weeyaan walaalaya nicmooyinka waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey isbitaal aan nimaadno ka bacdina macnaha waxa weeyaan u sheeganno waxa weeye xanuunnada la baaro waa nimco weeyaan meelaha aysan ka jirin waa dhibaato weeyaan waxaa nicmoa in qalabka hor leh keeno oo yimaado beddelkii meelo fogfog loo aadi jiray oo loo safri jiray waa nimco ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ilaahay uga shukri noqno nebiguna uu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam tadaawaw cibaad allah isdaaweeya daawada waxaa ugu horeeya waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala fiihi shifaaun linnaas waa daawo bimujaradin lagu qabto adkaartaada ku laabo qalabkan la keenay aad baan ugu faraxsannahay maxaa weeye maamulka iyo waxa weeyaan dhammaan rag dadka ka qayb qaatay aad ilaahay subxaan idin barakeeyo laakiin waxaan ku daraya ku gebagabaynayaa waxa weeyaan dadku maanta xilli adag baa la marayaa oo roob la'aan ah waxa dhanna waa isku xiran yihiin waxaan macnaa odhan lahaa maamulka iyo macnaha oo dhan iyo maktabka caafimaadka maanta dadka in loo turo waxaan odhan lahaa waa dadaasheene maanta dadaalkiinna labanlaaba waa inaan ogaano marka in macnaha dadkeennu maanta tabantaabo dheeraada uu baahan yahay jazaakum allahu khayran wsali allah wslm calaa nabiyina moxamed
ugu dambeyn bukhaariyow waxaa munaasabadda soo gebagabeeyey maamulka cisbitaalka ee degmada jilib wuxuuna ka sheekeeyey maraaxishii kala duwanaa ee cisbitaalka jilib uu soo maray adeegyada kala duwan ee bulshada loo hayo iyo qalabyo cusub oo uu sheegay inay ku soo kordhin doonaan islamarkaana ay mar kastaba la socdaan baahiyaha caafimaad ee ka jirta deegaanka alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalihi wsaxbi wasalam wabacdu waxaan soo dhoweynayaa marti sharafta saaad kolley barnaamijka la socoteen wuxuu ku saabsanaa qalab lagu soo kordhiyey isbitaalka hore waxaan ku ballan qaadnay inaan isbitaalka aan horumarinayno insha allahu tacaala intii tabartaanada ah marka marba maalinba se isku jiidaba waxaan rajaynaynaa inaan kolba wax soo kordhin aanan meeshaan inaan taagnan isbitaalkaad wuxuu furan yahay saddex sane iyo waxoogo maalinta u horreysay waxaa lagu bilaabay qaybta daaweynta iyo sheebaaradii iyo qalabkiisii waxyaabo badana lagu soo kordhiyey waxaa ka mid a qaybta indhaha lagu soo kordhiyey waxaa ka mid oo kaleeto lagu soo kordhiyey qaybta oo daaweynta ilkaha maanta oon joogno sanadkii saddexaad waxaan kusoo kordhinay qaybtan indhaskoobiga oo ka mid ah soo ditoorka sheegay waxna lagu baaro waxna lagu daaweeyo insha allahu tacaala waxyaabaha aan soo kordhinay taas kelima waxaa ka mid a qalabka inaad iska hormaris maane qalabka waxaa ku shaqeeya xirfadlayaal caafimaad uu baahan yahay isbitaalku gobol uu ku yaala xirfayaasha caafimaad lagama helo gobolada sidaas daraaddeed mabda'a wuxuu qaatay inuu asaga soo saarto dad caafimaadka loo tababaro inuu soo saaro sidaa ogtihiin hadda dhow xaflada inta ku qabanay oo ahayd dafcadiisa saddexaad wuxuu maraya isbitaalka saddexdaas sane barka hadda uu dhifuran yahay saddex dafco ayaa qalin jebis dafcadii afraadna hadday socotaa waxaan rajaynayaa insha allah tacaala saddex sano intaasaan ku qabsanay waxaan rajaynaynaa inaan wax badan aan soo kordhino oo ay ka mid tahay sidii toorka sheegay labariscobi waxyaabo badan oo dadka ay u aadi jireen oon mar walba ana naftarka anaga aan u diri jirnay xamar aan u diri jirnay dhihi jirnay referol inta wax lagama qaban karo qalabkaas aad u baahan tahay ayadoo dadkii caafimaadka yaqaanay oo haddii la heli lahaa qalabkaas loo qofkii daaweyntu heli lahaa yaa marka insha allahu tacala aan rajaynaynaa inaan mar walba inaan soo soo yarayno referalku inuu soo yaraado aan rajaynayna insha allahu tacaala bulshada annagoo ka jawaabayna mar walba baahiyadadkeeda iyo waxyaabahay u baahan tahay yaan markaa rajaynaya insha allahu tacaala inaan mar walbaba hor aan usii soconno intaasaan kuley dhihi lahaa oo jazakum allahu khayran baarak allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu كان الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إن لنا الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka qaybo badan oo ka mid ah wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud waxaa ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo faragelinta yuhuudda ee dalkeenna gaar ahaan gobollada waqooyi ee isku magacaabay somalilan dibadbaxyadan ayaa kuwii ugu waaweynaa waxaay ka dhaceen degmooyinka galhareeri iyo ceelbuur waxaana dibadbaxyadaasi horjoog u ahaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha dega halkaasi waxgaradkii ka qaybgalay bannaanbaxyada ka dhacay wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud waxaa ka mid ahaa ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha mursade suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka beesha wacisleh ugaas ciise ugaas maxamed carab ugaaska maxamuud heraab iyo nabadoon miro weheliyo culusow oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga ee galgaduud waxaan idin leeyahay ka laabta arrintaas ha laga toobadkeeno ilaahay u toobadkeena alla subxaanahu wa tacaalaa qoladii waxaa yahuud idii dhowaynaya waa dad tegey oo dhintay oo waa hore tegay iyo dawlado mujrimiin oo iska tegey ficillo ay sameeyeen waxaan waa is ogsoonnahaye arrintaas waxaan rabnaa inaad ka tanuusushaan inaadan jiilalka dambe ku beerina cudurrada noocaasoo kalea waxaan u sheegaynaa yahuudda yahuud meeshay joogtaan kula dagaalnam yahuud maraykanaa soo diray waxaan u sheegaynaa inaysan saaka ku naalloonin nabad meel ka mida hal taakoo soomaaliya ka mida inta ciidan yahuuda keeno wax si hoose iyo si koraba waxaan kugu sheegaynaa yahuudu gumaysiya wataahe ictiraaf ma wado wallahi inaysan ictiraaf wadin fa wallaahi baan ku dhaartay ictiraafka ay wadaahay waa inay khayraadkana la baxdo dalkana ay gumaysato ilmaha dhaleelaha ay gaala ka dhigto waxa kaloo odayaashahana ay iska tagaan oo maaragtay iska markay tagaan inay dadkaas maskaxda ka haddo war xaqa aan caddayno xaqa aan caddayno cid walbay ha la ogaado xaqa aan caddayno maantay runtii farxad waxaa noo ah in gobollada maaragtay dhan oo wilaayaadka mudaharaad ka socdo insha allahu tacaala waa leeswarsaday soomaaliya nimanka layidhaha gobollada waqooyi waa dalkeenni dadkeenniyaa ku nool walaalaheennaa jooga waa dadki maaragta dadka lafdhabarka u ahaa wallaahi inaan dadka lafdhabarka u ahay inaanan yahuudu ku dhex noolaanin inaanan oggolayn inay yahuudu ku dhex noolaato soomaaliya dadka lafdhabarka u ahaa oo mujaahidiintu ka soo bixi jirtay oo sayid maxamed cabdulla xasan goobow ka dagaalami jiray gaal inuu ku hoydo lagama yaabo kuwa hadda joogaa loogu socdaa haddana yahuud gaal ha yimaadeen kuwaaba hadda la keenaa la sheegaaye yahuud ka warrama akhyaaree yahuud ka warrama yahuud waa diidnay abaynaa yahuud abaynaa dooni mayno yahuud ilaahay ha baabi'iyo ilaahay mucjiso ha ku rido ilaahay argagax ha ku rido ilaahay waxaan ka barinnay diyaaradahooda iyo ayagaba alle ha isku dusho ilaahay waxaan ka barinnay biyo ilaahay ha ku furo dalkooda meesha ay degan yihiin biyo ilaahay guura allah ha ku furo dabayl allah ha u soo diro duufaan allah ha ku diro walaalayaal ilaahay aa mahad iskale iskugu kaan keenay makaankan maanta bannaanbaxan weyn ee qiimiga badanne ee looga soo horjeedo cadowga ilaahay ee faragelinta ku soo sameeyey dalkayna soomaaliya khaasatan qaybaha waqooyi faragelinta ku soo maynaya ayaan maanta bannaanbaxan maanta iskugu nimaaday maanta waxaan muujinaynaa shucuurkaynna haddaan nahay dad muslimiina khaasatan heer galgaduud maanta way isku yimaadeen waxaan leenahay marka yahuudda damaca ay rabto ma u suurtogelayso waxa waaye ma doonayno addoonsi ay waddo yahuudo iyo sun ay soo maleegtay waan ognahay damaca ay waddo waxay rabtaa inay ka furato dalkayna soomaaliya saldhig ay ka weerarto kacbada ilaahay iyakoo maraya baabulmandab iyo meelahaas ay marayaan waxay rabtaa dalkayna soomaaliya saldhigga ay ka samaysanayso inayna meesha ay sheegta keliya aysan ku siman ee soomaaliya o dhan ay qabsato waxaan u sheegaynaa marka walaalaheen gobollada waqooyi dhulkiinna colaad ha keeninaan leenahay waxaan u sheegaynaa nimankaas inay iska celiyaan dabadhilifyada ah anunkuna haddaan nahay waxgaradka iyo duubabka soomaaliya khaasatan qaybaha koofureed inaan garabkooda nahay soona gaarayno ha kacaano nimanka heer waqooyi ha kacaano ha kacaano anunkuna garabkooda baan nahay yahuudna ma doonayno dooni mayno yahuud dooni mayno yahuud waana la dagaalamaynaa waana ka rumaynana wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaa bannaanbaxa maanta aan isugu nimid oo soomaaliya meel kastoo ay joogto ay maanta iyo mar walbaba u taagan tahay waa inay ka soo horjeeddo faragelinta yahuudda ay waddo marka hore waxaan leennahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay iyada iyo wixii la socda oo mabda'aba masiiba u qaasa allah ku dhuftaan leennahay masiiba u qaasa allah ku dhufto waxaan ku sii daraynaa ku ekaamaynaa dhaarta iyo haddii alla idin ka daelaya inkaarta keliya waxa ay waddo oo faragelinta yuhuudda ma suuroobayaan mabda ay haddeer bilowda maaha muddo dheeray waday waa suurogeli weydey ilaahayna ma suuro gelin soomaaliyana waa ay gacmahay u dhigtayoo waa ay diidan inay suuro gasho yuhuuday waxa aad waddaa ma suurogelayaan wax suurogeli doona maaha siyaasadda aad wadda waa ognahay damaca aad ku jirta waa ognahay soomaaliya gacmo buuxay isaakiin qaban doontaa yuhuudda xaa dhahdeen dadka muslimiinta ma isu yimid masiibaha uqaasa allah ku dhuftaan leennahay allaha jabshaan leennahay cadaab allah ugu talagalaye masiiba uqaas haddana allah ku dhufto muslimiintu meelay joogtaan allah ka dulqaado ilaahow adiga darta aan bannaanka u taagannahay gaalaan la dirirsannahay ilaahow kitaabkaagu duullan ku yahay ilaahow masiibo uqaasa ku dhufo rab iyo masiibo uqaasa bar ku dhufo maalintii la aqbalayay ducadanada maanta allah ka dhigo bugcada aan joogno allah ka aqbalo muslimiinta inkaarteeda meel kastoo ay joogto allah ka aqbalo intaasi kadib qaybaha kala duwan ee bulshada ayay idaacadda islaamiga andalus iyana wax ka weyddiisay dareenkooda la'da gabayga laamaha tixdiiyo shicirka luuqdiisu xirfad laashin weeyiyo waxaan lacagigoyseyne laqwi kuma habbooniyo inaad been ku larisaaye adoon liiqa boodhka u dhigoo luqunjubbaalaaya sidaad laysinkeeda u heshaa kugulid weeyaane libaaxnimada soomaalidii looga kala leexday lafta iyo luddaa laga galoo beriga waa liide laleemada haddaa lagu arkoy libirsanayaane lilaahiya markay ficil tagtay labalabeeyaane lajnadii gumaystuhu daday walax u laalaysay luqaafadana jacal baa hakiyey libinahoodii kuwa laynka gaalada maraa lumiyey maandhow'e waxay dunida liis uga galeen filinka laagsaare lahwi baa wakhtigii dhaafiyoo geliyey liijaane lafajabiska duullaammadaa laguma loodsheen sanca lulatay weeyaan guray laambaduu shidaye sayidkii legdamaya kufriga luqunta goynaayey laxniguu ka digay maanta waa lagu lalaadaaye waxa naga layacan duul yarbay laxaw ku hayaane labaclabac wixii lagu wadaan qurux u laabnayn daday laabtu naafaysan tahay libin ma yeeshaane luqaddii shareecadu markay naga laciifowday lahjadaha kufaartiyo la baray laqabyadoodiiye labiskiyo haddaan uga egnahay dhaqamadii liitay lugooyadana haysaahi waa dhib iyo lowkaane lisaankii xumaatada jeclaa wuu lixaadsaday laqimaadda gaalkiiyo shartaa nagu lamaanaatay lajankii gunnimaday runtii nagu lifaaqeene wuxuu cadowgu lawyaha ka guray laba jidhkeennii lixdan sana qof joogoon waqii nabad ku laafyoonin lubixuma ha joogtee dhibtii wuu u laylsamaye alla ilahe lur weeyaan inaan laxa jecloonna allahu akbar
diintaada daafac diidima dalkana gaala doonima diima dalkana gaal la doonima diintaada daafac diidima diima dalkana gaal la doonima ima ee hadejin daartii aan lahayn hadejin daartii aan lahayn waa gobolada waqooyi galbeed soomaaliya hadejin daartii aan lahayn doqon yahuudaho dugnay macnaha weelkiisa la leexiyo gaalaho ilaahayba nacayba doqon yahuudaho dugnay lahayn hadejin daartii aan lahayn aan lahayn doqon yahuudaho dugnay
waxaan leenahay gaalada yuhuudde oo ilaahay lacnaday waxaan leenahay inshaa allah annaga ayaa idin dili doona inshaa allahu annaga inkaga aari doona walaalaheenna muslimiinta inshaa allah waa inkaga goyn doonaa inshaa allah middaad falastiin ku dhigtaan cadowga ilaahay rabbiraxmaanka ayaa naga jabiyo mujaahidiinta kor allah ka dhigo gaalada doori mayno yahuudda doori mayno latalyahaanu dooni mayno ilaahay rabbiraxmaanka cadowga ha naga laayo cirra waa gaal waa murtad waxaa la ogyahay inuu dadka ebarka dhigaayo oo jabka dhigaayo sidii wuxuu noogalaha walaalaheen falastiin yuhuud waxaan leenaha waa riyooday murtadiin waxaan leenaha waa riyootay soomaaliyana gaalo looma qaybi doono insha allah biidnillaahi kariim rag u dhidid ay leeyihiin rag dhiidka u baxshay leeyihiin waxa ay la midoobayaan amba ay dadka dhiganayaan amba ay laayn waa la midoobna waxaa waaye qof walbay markii adigoo dal diinkii lagaa tiray oo dalkii lagaa qaatay oo deeqi lagaa qaatay haddana lagu dili lahay ayadoo dalkaada iyo deeqaada diinkaada aad haysato ood qof muslima taha dhimo waadba dhimihee cirro iyo yuhuudda ow keensada waxaan leenahay waan idiin taagannahnay waana idin necibnahay waana noo soo dhowaateen yuhuud awalan ciil hore aan u qabnay awalan dhuunta kaga go'naynay yuhuudka soo duula baanu digahayaa anfaca kaama rabna iyo aqoonsi kaar islaam baan nahay aadan tegi karin guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijkan aan si fudud idinkugu soo gudbino idinkuna aad ku dhagaysataan intaaan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe inshaa allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
رجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا